kulan ballaaran oo u dhexeeyay wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe iyo beelweynta direed ayaa ka dhacay qeybo ka mid a wilaayada munaasabadda ayaa waxaa kasoo qaybgalay salaadiinta beesha iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ugu horeeya waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kulankan ayaa lagu lafuguray qodobo dhowr ah oo isla gurfeeyeen wilaayada iyo beesha haddaba waa kuwan qaar ka mid a salaadiinta oo la hadlay warbaahinta islaamiga iyagoona sheegay inay fulin doonaan qodobada ay la qaateen wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe gobolka jubbada dhexe mas-uuliinteeda ugu horeeya waaliga sheekh cali daraawiish waas ugu horeeya i makaatiibtiisa iyo maamulka degmada jilib amiirka iyo makaatiibtiisa waxaan ku kulanay deegaan degmada jilib duleedkeeda ku taalo xeebta oo la yidhaahdo maaweyne anagoo ah beesha reer dareed beelaha dareed salaadiinta beelaha dareed iyo nabadoonada iyo samadoonada culamaa udiinka iyo macalimiinta dhallinyarada ganacsatada habeenka waxaas nalagu kulmay maaweyne deegaan la yidhaahdo
diiradda saarnay oo aan kaga hadalnay difaaca diinta iyo basdhinta iyo intishaarista maxaan lahayay dacwada iyo dadka sida diintooda loogu wacyigelin lahaa loona bari lahaa waana isla qaadanay wilaayadana inshaa allah way naga aqbashay waana soo dhoweynaynaa mar dhow iyo mar haddaba iyo mar kaleba in ayna soo booqdaan marka waxaan leenahay soo dhowaada waa deegaankiini deegaanka waxyaabaha aan ku ballanayna inshaa allah way fuli doonaan biidni illaahi alkariim deegaankana inshaa allah waxaa joogo dad inshaa allah u helan soo dhoweynta walaayaadka kala gedisan oo u taagan ama dadka u taagan daafaca diinta ugu dambeyntii kulankan gunaanudkiisa waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe isagoona ka hadlay qodobo dhowr ah oo ay la qaateen beesha waa wada tashadaan oo talooyina dhexmara waxaan isugu dhimidna hadda waa talo beeshu waxay ka jiraan inaan ogaana wixii baahi ay qabtana inaan ogaana annagana wixii tale iyo ra'yi nagu jira markaa aan idin siino wey wixii aad inoo sheegtaan insha allahu tacaala waa idinka qaadanaynaa jawaabana waa idinka siinaynaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay idmo marka ugu horreysa beesha guud ahaan waxaan u dardaarmaynaa ilaahay cabsida subxaana watacaala cabsida ilaahay iyo adduun iyo aakhiro lagu liibaanaa waxaan idiin dardaarmaynaa ilaahay inaad ka baqdaan fi siri wacalaaniya inaad ilahay uga baqdaan subxaana watacaala taasaana idiin fududaynaysa adduun iyo aakhiro inaad barakowdaan ood liibaantaanoo reerku inay tarmaanoo mataqaana dad wanaagsan oo ahlu khayr oo hoggaan fiican iyo dhalinyaro fiican iyo dumar fiican inuu ilahay ka soo saaro asbaabaha ugu weyne lagu heli kara waa ilaahay oo laga baqo subxaana watacaala midda kale waxaan idiin dardaarmaynaa midnimada beesha dhexdeena beesha diraad waa dad walaala ah waa dad ehela waa dad qaraabo ah midnimada beesha marka inaad ku dadaashaan insha allahu tacaala suldaanka jazaahu allahu khayran iyo raggiisuba dadaal fara badan ay bixiyeen in dadkan la isu keeno wax ku yimid maalin iyo laba mahan dadaal fara badanaa la geliyey juhdi badanaa lagu bixiyey maantana alxamdulilah miraheediyaa la haystaayo si kastaba haatee kulankan ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan kulan ballaaran oo u dhexeeyay beesha jarirweyne iyo wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe oo ka dhacay isla wilaayadaas kaasoo laga soo saaray qodobo dhowr ah oo isla qaateen wilaayada iyo beelweynta jarirweyne